habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axada bisha juulaay waa koob iyo labaatan sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaa mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitir band iyo boggayaga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo jamaal axmed cusmaan
marka waxa weeyaan farsamada bini aadamku samayn karo hadday ilaahay cilmigiisa fahmaan ayay ku tusasay maraykanku inuu meel cid kale hayna soo gaarin keenay inuu bini aadam dulgeeyo dayaxowla
waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan konton sano guuradii ka soo wareegatay markii ugu horraysay ee bini aadam uu tago dayaxa
waxaa kalood dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja martida iyo manqada reerka iyo maatada iyo xaaska mudanaha oo idil qoftaa moosin u ahayde eebow maryama noogu sahal maalig baa tahay
xubinta wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale ayaan idin haynaa marka horse kusoo dhowaada warkii dunida maamulka puntland ayaa dowladda federaaliga ee soomaaliya ugu baaqay in ay ka joogsato faragelin ay sheegeen inay ku hayaan xubnaha dowlad goboleedyada dalka soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay puntland ayaa waxaa lagu yiri in ay puntland aada uga walwalsan tahay habdhaqanka hogaamineed ee madaxda dowladda dhexe ee federaaliga ah sida ku cad bay yidhaahdeen mid kaas oo ah mid ka hor imaanaya curyaaminayana bay tiri geedu socodka in dalka ay ka hirgesho dowladnimo ku salaysan qawaaniinta iyo ku dhaqanka sharciga war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda federaaliga ee soomaaliya ay sidoo kale si aan cadaalad ahayn u qaybiso xubnaha dowladda federaaliga xubnaha dowlad goboleedyada wadanka soomaaliya deeqaha beesha caalamka waxaana war-saxaafadeedka lagu yiri madaxda xukuumadda federaaliga ee soomaaliya waxa ay hareer mareen habqaybsiga deeqaha caalamka ku bixiyaan horumarinta kaabiyaasha dhaqaalaha iyo dhismaha dowladnimo iyagoo si bareer ah ugu adeegsada qoondada deeqaha inay ku burburiyaan maamulada dalkana kaga abuuraan xasilooni daro si ay uga argutaan si ay u gaaraan dano gaaban oo ku aadan doorashooyinka ka ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka puntland ka soo baxay
dabcan markii dowladda soomaaliya ka jawaabta war-saxaafadeedkaasna waa idiin soo gudbinaynaa booliiska hong kong ayaa riday sunta dadkaga ilmaysiisa si ay u kala kaxeeyaan dadka dimuqraadiyadda taageersan ee ku banaanbaxaya waddooyinka tobannaan kun oo qof ayaa la sheegay inay cabashooyinka dhigeen xadda maanta maalin malaayiin qof ayaa banaanbaxaya bilihii lasoo dhaafay kuwaasoo ugu horreyn ka dacwoonayay sharci u ogolaanaya muwaadiniinta hong kong in loo gacan geliyo shiinaha hogaamiyaha hong kong gabadha lagu magacaabo kari lam ayaa raaligelin ka bixisay sharcigaasi waxay sheegtay in laga noqday hase yeeshee dadka cabanaya ayaa sii wada banaanbaxa iyagoo banaya isbedelo dimuqraadiyadeed iyo baaritaan in lagu sameeyo gacanta culus ay adeegsadeen booliiska
ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay kuleel wata huur daran oo sabtidii shalay ka dhacay gobollo ku yaala waddankan maraykanka warbaahinta ayaa ku waramaysa in lix qof ee u dhintay mawjadaha kuleelka ay ku kala sugnaayeen gobolada maryland arizona iyo arkansas saraakiisha caafimaadka iyo kuwa saadaasha hawada ayaa horey uga digay in kuleelka sabtidii shalay iyo kan axadda maanta uu dadka ku sababi karayo in maskaxda uu dhiig uga furmo heerkulka magaalada washington d c ayaa shalay ahayd celcelis ahaan sagaashan digri oo farenheit ah laakiin maanta ayaa la filayaa inay gaarto boqol digri oo farenheit ah waxaana intaasi dheer huur aada u daran oo kuleelku wato ugu yaraan toddoba boqol oo u badnaa waayeel iyo dad sabool ah ayaa u dhintay kuleelka sanadkii tii ku dhuftay magaalada chicago ee gobolka illinoy dadkaas ayaa intooda badan ah kuwa aanay helin qaboojiyaal saraakiisha britain ayaa diyaarinaya qorshe ay ku cunaqabateeyaan iiraan kadib markii ciidamada waddankaasi ay qabsadeen markab sitay calanka britain oo saliid waday lagana qabtay meelodhow gacanka hormuus waxaana suurtagal ah in midooda yurub ay ka codsato britain in dib loo soo celiyo cunaqabateyntii la qaaday sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka kadib markii heshiiska nukleerka laga gaadhay barnaamijka nukleerka ee dalka iiraan dowladda britain ayaa cadaadis ka haystaa dhinaca xubnaha baarlamaanka oo dalbanaya in tallaabo adag laga qaado iiraan hase yeeshee waxaa dadweynaha waddankaasu ay ku canaananayaan dowladda inay ku guuldarraysatay inay ilaalo siiso maraakiibtaasi xogayaha gaashaandhigga britain tobias elwood ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in dowladdu ay ka baaraandegayso qorshayaal dhowr ah oo cunqabateyn kusoo rogaya iiraan sida in la xayiro hantida waddankaasi safiirka iiraan ee london xamid budnajaad ayaa ugu baaqay britain inay xiisadda ay dejiso konton sano ayaa ka soo wareegtay markii dayax gacmeedka maraykanka abolo koob iyo toban uu ku degay dayaxa labaatankii julaay kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii cirbixiyeenada neil armstrong iyo bas olrin ayaa ahaa labada qof ee ugu horreeyey ee cagta saaray dayaxa muhiimadda taariikhiga ee tegista dayaxa ayaa caashe ibraahim aadan ay ka wareysatay brofesor cabdi ismaaciil samatar oo juqraafiga ka dhigay jaamacadda minnesota isla markaana cilmi baaris u sameeya jaamacadda britoria ee wadanka koonfur africa
caasha waad mahadsan tahay huno waxa weeyaan taariikh muhiima oo tilmaamaysay inuu maraykanku soo gaadhay arrintii iyada ahayd ee lagaga badiyey in dayax gamceed dibadda loo diro oo ruushka kaga horreeyey kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sideed toddobadiina ahayd baan filaya ama sagaalkii marka tartankaa ka dhexeeyey labadooda inuu uga horeeyo dayaxu waxay ahayd arrin aada muhiima ta kale ahmiyadeeduna waxa weeye in la gaadhay farsamo engineerinka farsamada gacanta meel bini aadam la geyn karo meel dhulkan aan ahayn marka waa taariikhda waa maalin weyn anigu waxaan xasuusanaho maalintaa jigjiga ayaan joogay anigoo caruura oo laga sheekeynayo ayaan xasuusanahay oo madaha secondariga markaa ku jira awalkiisa marka waxa weeyaan farsamada bini aadamku samayn karo hadday ilaahay cilmigiisa fahmaan ayay kutusasay maraykanku inuu meel cid kale hayna soo gaadhin keenay inuu bini aadam dulgeeyo dayaxwala marka ka sokow in farsamo lasoo bandhigo iyo in halkaas la gaari karo in lasoo bandhigo taas marka laga soo tago maxay muhiim u ahayd walaal waxay muhiim tahay waxa weeyaan iminka aaladahan bini aadamku iskaga qaato inay yihiin wax caadi ah ee internetka oo kale may yimaadeen haddaan farsamadaa la gaadhin oo internetku muu yimaadeen hawada la saadaalinayaa siday tahay may noqoteen waxyaabaha cimilada isbedelaya kululaanaya ee isbedelaya iminka halis bini aadamka gelin doona haddaan wax laga qaban waxaasoo dhan suuragal may ahaateen marka manaafacaad gaarana bini aadamka iyo xayawaanka iyo dhirta ku nool dhulkeenan way u leedahay in la fahmo siday adduunyadu u shaqaynayso adduunyada u shaqaysaheegu fahamkeegu waxa weeyaan cilmigii ilaahay keenay oo bini aadamkii fahmay weeye walaal marka taasi muhimiyad aada iyo itaala ayay u leedahay nafaqa waxaynu maanta samaynano dhulka ka samaynano iyo waxa laga yaabo wax soo socda oo iman doona haddii alla ka dhigo sidee markaa horumarkaa konton sano ka hor la gaaray aadanuhu uga faa'iiday walaal waxa weeye masalan haddaan ama cilmiga dawada ama cilmiga biicada waxaan environmentka la dhaho ama cilmiga isgaadhsiinta waxaasoo dhani waxay ku xidhan yihiin in la fahmo hawadeennan iyo dhulkeennan siduu dhulalka kale iyo ee ilaahay abuuray ugu xidhan yahay manaafacaad gaarana bini aadamka waylood reemuktuwataa la sheegayo meesha ka soo socoto abaartu waa la arki karaa awal lama arki kara jirin waxaana keenay cilmigan sort of space science waxaana ingiriiska lagu yidhaaho ayaa keenay dayax gamceedkaasi ka mid ahaa ku degay dayaxa dushiisa walaal marka waxaa muuqatay in sida carabkaba aad ku dhufatay in maraykanka uu tartan kula jiray ruushka markaa ka sokow in maraykanku suuro geliyey in abolo uu ku dejiyo dayaxa dushiisa waxaad moodaa in maraykanku uu ka gaabiyey maxaa marka ugu wacan in maraykanku ay ka gaabiyaan konton sano ka hor horumarkii ay ka sameeyeen ee ahayd in abolo ay u diraan dayax gacmeedka uu ku dego walaal wax weyn iminka ma aha in qof kale loo diro dayaxa kamanuu gaabin maraykanku waxaa iminka jira wax ruushka europeanska iyo gaar ahaan ruushka iyo maraykanku iska bahaystaan oo waxaa la fahmay meeshaasi in bini aadam ahaan loo tegi karo oo dib loo dhisi karo dayax gacmeed deganba meeshaas oo permanent oo rasmi ah marka kamuu gaabin waxa weeyaan waa la geyn karaa laakiinse ayaa amuuro ka sarreeya oo laga tartamayo laysna weheshanayo oo ruush iyo maraykan iyo yurub iyo meel kastaba layska weheshanayo ayaa timiday ta kalena waxaa soo socota wadamo kale oo masalan dayaxkameedkii ruushka uu diri jiray ama maraykanku uu diri jiray waxa ka jabnaaday kuwa hindiga iyo ruushku ay di- iyo chinesku ay dirayaan marka waxaad doonaysa waxaad moodaysaa adduunyadii kaloo dhanna inay indha u furtay walaal marka marka laga soo tago in dowladuhu ay dad u diraan dad caadiya ma tegi karaa iminka waxaa jira n- eh, company eh, x la dhaho oo dad gaar hiiska leeyihiin iyo ninkan le diyaaradahan la yidhaaho virginka oo isaguna mid samaysanaya oo leh waxaa iman doona mar eh, dalxiis loo tegi karo hawada sare eh, lagana yaabo dayaxa in dalxiis loo tago waxa lagu arki doona ayaan ka yaabanahay qofka halkaa tegaya laakiinse waxyaabaha ugu muhiimka laga bartay waxa weeye markii ninkii armstrong uu ka degay meesha dayaxa uu ku dul degay sheeda ayuu ka arkay eh, adduunkan haynu ku noolnahay ama dhulkeenan wuxuuna arkay eh, meel yar oo aada u kooban inay tahay markaad eegtid baaxadda ilaahay cirka u sameeyey iyo hawada u sameeyey waxayna markaa dadkii fahamsiisay inaynu ilaashano meeshan ilaahay nagu abuuray si ayna u burburin ayna u baabiin cimilada imika isbedelas iyo waxyaabaha laga hadlayaana halkaasay ku salleeyihiin walaal Een, marka markaad fiiriso een, marka la rabo in la tago ama aan ka soo qaadnaba kii aboolo imisu socda hawada si uu dayaxa u- u duldego dee waxa uu soconayaa horta dayaxu iyo ca- waxa ka fog eh, xidigaha kale masalan mars iyo kuwaasaa ka fog Eh, dhowr cisho ayuu sii soconayaa dee laakiin bahalku wuxuu ku soconayaa dadku waxay u haystaan diyaaraduhu ama rasaastu inay u dheerayso waxa bini aadam sameeyey halkan waxaa laga yaabaa kumaan kun mayl ayuu goynayaa saa- eh, saacadiiba marka dhowr cisho ayuu sii socday walaal Een, brofesor samater shalay madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka mike bens waxa uu ballan qaaday in uu gabar ku dejin doono dayaxa sanadka marka uu yahay laba kun afar iyo labaatanka maxaa arrintaas soo nooleeyay hadda waxa weeyaan tan waxaad moodaysaa uun inay tahay iska dhoolla tusad ee wax weyn oo taasi ayna soo kordhinaysaa ma jiro qof kale in la geeyo meeshaasi waxa markii hore la hiigsanayay xidigta la dhaho mars in la tago oo ka fog dayaxa ka hawadeeduna ka kharbudan tahay ee iyo meelo kalea la hiigsanayay markaa taasi waxay kusan leedahay siyaasadda waddankan oo la leeyahay nacam annakaa waxaan samaynay dumarkii waxaanu samaynay Ee, waayo waxaynu fahamsannahay madaxweynaha waddanka inay dumarka intooda badani xagga kale u codeeyaan had iyo jeer iminkana lagaba yaabo inay usii bataan xaggaas marka taasi ayay kusan leedahay mana noqonayso dee gabadhii ugu horreysay ee dayaxarmeed raacda ee hawada sare tagta oo dee sally ride iyo qolooyinkii kale ayaa ka horreeyey taasi marka wax cusub oo weyn noqon mayso noqon mayso ee waxay ku xisantuun siyaasadda waddanka walaa kaasi waxa uu ahaa brofesor cabdi ismaaciil samater oo cilmiga juqraafiga ka dhigay jaamacadda minnesota khadka telefoonka wuxuu ugu waramayey caashe ibraahim caashe cuud waxaana uu ka hadlayey kontonguurada ka soo wareegtay markii dayax gacmeedkii ugu horreeyay ee bini'aadan wada uu ku dego dayaxa markanna dhegeystayaasha waxaan usoo gudbinaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha jacfar kukaay ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aannu ku soo qaadi doonno doorashada madaxtinimada maamul goboleedka jubbaland oo haatanba qabanqaabadeedu ay ka socoto magaalada kismaayo barnaamijka waxaa iigu marti ah xamse cabdi barre oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland Eh, guddoomiye marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waayahay bal marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa ee, halka ay hadda wax marayaan iyo inta idiin qabsoontay intii annaga markaan de meesha nimid roadmap waxa la yidhahdaan dejinay waxaa ugu horreeyey tababarkii guddiga iyo xeerarkii dejintoodii waxaa looga xigay wacyigelinta bulshada iyo la tashiga dadweynaha oo aanu degmooyin badan u tagnay oo oo oo oo jubbaland ah Eh, annagoo u shaqayna dadka processka iyo nooca uu yahay Eh, waxaa nagu xigtay inaanu odayaasha ku marti qaadnay magaalada kismaayo intii joogtay waa sii joogtay laakiin intii kale ee gobolada kale ama deegaano ka baxda jubbaland ba joogtay Eh, way imaadeen waxaanu u sameynay workshop ah, oo la xiriira habkii ay kusoo xuli lahaayeen eh, xildhibaanadii eh, eh, jubbaland Eh, taasna si successful ay noogu dhamaatay Eh, ilaahay mahadiis Eh, waxaanu haddana dhawaaqnay in aanu diiwaan gelino musharaxiintii ee ee u tartamaysay madaxweynaha ee dowlad goboleedka jubbaland marka hadda waxaan maraynaa inay odayaashiina xulayaan baarlamaankii annaguna aan diiwaan gelinayno masharaxiintii u tartami lahayd xilka waa tahay marka goormaad rajaynaysaan in xulidda iyo dhismaha baarlamankuba ay soo gebagaboobaan ka hor intaanan loo gudagelin doorashada madaxweynaha bisha luulio afarteedii waxaan soo saarnay jadwal ay ku caddahay arrimahaasi ay ku caddahay ku cad yihiin xilliga la bilaabayo xulitaanka baarlamaanka iyo iyo iyo iyo xilliga murashaxiinta la diiwaan gelinayo xilliga maxaan ku dhahaa ay dhammaanayso xulitaanka baarlamaanka marka odayaasha waxaan siinay labaatan beri marka waxaan rajeynaynaa haddii la idhaahdo labaatan beri oo ka bilaabanaysa maalintii laba beri ka hor in ay ay odayaasha ay kusoo dhamaystiraan haddii la idhaahdo xulitaanka arrintan registrationkana dee ogeysiskeedu wakti hore ayuu ayuu baxay oo jadwalkaasi ku qornaa bisha afarteedii ayaanu gaarsiinay cid walba meel walba aanu sii daynay inay maxaan ku dhahaa ay bisha lix iyo tobankeeda waxay soconaysaa qabashada haddii la yidhaahdo laba qaybood baanu u kala bixinay muddada qabashadu ama ama kahadashada intay qaataan dadku foomamkii iyo xeerarkii iyo wixii laga rabay ayay muddo saddex beri gudahooda haddana dib ugu soo celinayaan intay soo buuxiyaan wixii requirements ee laga rabay laakiin laba beri oo dambe ayay haystaan oo ay ay kusoo gudbiyaan noogu keenaan dib noogu soo celiyaan waxale wixii looga dalbaday oo documents aha kadibna waxaan siin doonaa haddii la yidhahdo shahaadaan siin doonaa oo oo oo oo oo musharaxnimo rasmi ah waayahay aad baad umahadsan tahay waxaan filayaa in qadka telefoonka uu ku jiro qof dhegaysta ah oo la soo xiriira barnaamijka fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland soo daa waa cumar ciidmooga cabaade oo kaala soo xidhiiray nairobi aad iyo aad baan u salaamahayaa sidoo kale guddoomiyaha doorashooyinka jubbaland masar xamdi waxaan weydiin lahaa su-aashaydu tahay sidaan wada arkaynay shalay iyo maanta iyo isbuucanba musharaxiintii way qaadaceen ama ma aad bay ugu gacansaydeen ama aad bay u diidan yihiin musharaxiintii ugu tunka weynaa jubbaland waana arkaynaa haddii ay sidanu sii socoto oo khilaafkaas aydan idinku guddiga xalinin oydaan maaragtay aydan negotiation ka furin oo madaxweynaha hadda xilka kasii degahay iyo musharaxiinta aydan isu keeninoo waddo loo dhan yaho loo midaysan yahay aydan isla qaadanin soo burburkii iyo meeshii jubbaland laga soo qaaday sagaal sano ama toban sano ka hor inay dib ugu noqonaysa iyo dagaallo iyo iskahorimaad iyo laba doorasho inay dhacdo siday carabka ku dhufteen musharaxiinta qaar soo ma imaanayso arrintaasna idinka laftiina fashil iyo hogaamin la-aan idinkuma aha guddoomiye waa tahay su-aashaada waa waa waa fahnay haye guddoomiye walaalkay adoon aad baan u salaamaya wuu mahadsan yahay walaalow arrinta ku saabsan qaadacaada iyo in doorashada aan la gelin qofku isaga xaru ah haddii uu rabana wuu gelayaa haddii uu rabana wuu iska dhaafayaa ka horta waa waa xorriyad shaksi oo qofka uu leeyahay markii horena isagaa xor ahaa haddii uu hadda iska daynayana isagaa xor ah laakiin hadday jirto annaga wax concern annaga aan amaan sharci ku xadgudubnay ama annaga xagga naga naga yimid oo loo qaadacayo haday tahay waxaan diyaar u nahay wixii naga khaldan inaan saxno waxaan diyaar u nahay inaan la fadhiisano dhammaan hadeertanaba halkanaana ka sheegayaaba inaa codsan doono insha allahu inaan la kulanno walaalaha gaar ahaan kuwa kismaayo jooga hadda waanan qancin doonaa haddii ilaah yidhaahdo mana mana ma mana u malaynayo waxa weeye inay inay inay inay inkasta oo waktigeed hadda uu ka dhamaaday haddana waxa waaye wixii aan xeerna jebinaynin dastuurna aan jebinaynin waxaanu diyaar u nahay inaanu arrintaas aanu aan aan aan wax ka qabano in adfanka haddana waxaa la rabaa inaan kugu sheego inaanu shirnay oo go-aanka nagu yahay inaan insha allahu muddo ku kordhino registrationka maadaama ay ay naga codsadeen arrintaas musharaxiin fara badan ay naga codsadeen marka waxaan rajeynayaa inaan arrintaa xallino arrinta ku saabsan musharaxiinta cusub iyo madaxweynaha sii fadhiyey iyo arrimahaas annagu dee kulligood waan udhaxaynaa guddi udhexeeyaan nahay waxaanu maamulaynay annaga waa process siyaasiyiin ma nihin waxa waaye waxaanu waa arrin technicaalan ka shaqeynaa marka waxaan rajeyneynaa in ay dee isu tagaan inaan meesha dhib ka dhicin in ay dadku nabadda lagu dadaalo taas annaga oo naga wada go-an tahay oona waxaala taaganahay laakiin waxaan ka shaqeynayna walaal siyaasad maaha annagu waxaan ka shaqeynayna waa arrin technicaal annaga cod ma bixino cod baan tirinaa sharcina anaga ma dejino waan waan dastuur ma qorna laakin anaga waan fulinaa marka limitka iyaga wax ka badan anaga ma qaban karno ma jiraan musharaxiin idinla soo xiriirtay ilaa iyo hadda oo wax cabasho ah idiin muujiyey kolley ilaa hadda wax rasmi ah oo nala soo xiriiray si officiala ma jiro laakin siyaabo kala duwan dad maaragtay noola soo xirxiriiray waa jiraan waxaanuna un u sheegnay dadkaas inaan diyaar u nahay noo imaadaan inaanu su-aal walba ka qancinno wax la wixii annaga nagu saabsan iyo iyo processkan inaanu ka qancino inaan diyaar u nahaan u sheegnay arrintaas laakin wax hadda officially annaga intay noola soo xiriireen waan idin rubnaana yidhi oo arrintaa inaan kala hadalno adsabayn jiraan waa mahadsan tahay dhegeysto kalebaa qadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo fadlan meesha aad joogto iyo magacaaga ku bilow kadibna u gudagal su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland xamse cabdi bare magacaygu waa cabdiraxiin beer muuse oo jooga magaalada kismaayo su-aasha aan weydiinayo ayaa waxa ay tahay waxay u muuqataa saddexdii maalmood ee waktiga la siiyey inay ka faa'iideysan waayeen keliya hadda inta aan huba ay diiwaangelisay ilaa saddex musharax oo madaxweynaha hadda talada haya uu ku jiro mawqifka ay ka qaadan karaan nimankan musharaxiinta ah isbaha qaab qaabka macnaha isbahaysiga ee markaasi walay maalmahan bay kulamada qabanayay mawqifka ay ka qaadanayaan maadaama waktigii uu dhamaaday diiwaangelinta mawqifka ka qaadan lahaayeen in uu inoo cadday waa tahay su-aashaada way caddahay haya guddoomiye xamse walaalka waan salaamayaa walaalow arrinta ku saabsan kuwa fatirada ilaa hadda is ama iskortay ama isdiiwaangelisay waa lix marka lagu daro madaxweynaha hadda taladaaya taa waa waan irfaxaya wa waa lix weeye waxa waxaa arrinta kale oo ah maxaa laga yeelayaa haddii taanka dhamaaday saan sheegay haddaba anumada inaan su-aashii kaga jawaabay maanta waan fadhiisanay codsiyo badan oo maaragtay dad hadda raba inay sharaxaan runtii naga soo gaareen waa jiraan talooyin badan oo dad ayna siiyeenna waa jiraan in aanan haba yaraatee aanan eed aanan aanan eedaynin iyo intaba inaan jaanis siino dadkeena oo maxaanku dhahay ay anagoo aada u rabno runtii inay intii suurtagala inay soo sharaxaan oo ay caafimaad tahay in la tartamo waxaanu siinay muddo dheer sida aan sheegay bisha afarteedii aan jubbaland soo jeedinay aan aan soo sii sheegnay in xilligaa laisradisdaynayo xilligaana ku eg tahay laakiin haddana meeting aan yeelano ama fadhi aan yeelano waxaanu go-aansanay inaan inaan muddo ku darno janiski waan waan waan haddana waan sii kordhinay waxaanu diyaar u nahay sidaan sheegay insha allah aan rajeyneynaa inaan la kulanno in aan waxa ay qabaan ama maxaan ku dhahaa su-aalaha hadday qabaan inaan uga jawaabno inaanu ku qancino inay ay doorashada ka qayb galaan si peaceful ah oo nabada inay ay doorashada u dhacdo annaga dhankayaga waxaanu u ballan qaadaynaa inaan si cad oo transparent ah oo neutral ah oo waxa weeye doorasho ah oo xalaal iyo xorba ah insha allahu inaan u qaban doono doorashada ayaan aya aya ayaan ayaan ku qancin doonaa haddii la idhaahdo taasaana ugu yeelaynaa dhammaantood waa tahay waad mahadsan tahay dhegeysto kaleba qadka ku jira fadlan adigoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya soo gudbi su-aasha aad doonayso inaad weydiiso guddoomiyaha guddiga doorashada madaxtinimada jubbaland asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu marka hore siya waan salaamaya dhamaantiin barnaamijka ku jirta magacayga maxamed cabdi axmed oo jooga magaalada boosaaso guddiga doorashooyinka waxaan weydiin lahaa dowlad goboleeda federaalka soomaaliya ka tirsan dhammaantood markay doorasho gelaya waxaa jira istijiid iyagoo tuulka qaba faragelin kaga imaaneysa xukuumadda dalka gaar ahaan aada uga camalaya dowladda federaalka jubbaland waxay aada iyo aada ula mid tahay puntland galmudug iyo doorashooyin kale oo ka dhacay koonfur galbeed marka maxay tahay sababta ay mar walba doorasho dowlad goboleed ka dhacaan jubbaland marka tusaale kusoo qaadano ay aada uga cawdaan dowladda federaalka maxay tahay sababta fargelinta la sheegaya muddo shisheeya sidoo kaleto dowladda federaalka miyayna wadanka iyada xakumin miyaysa xaq ku lahayn jubbaland inay soo fargeliso ama ay wax
wa waa mahadsan tahay haye guddoomiye
walaalow dowladda dhexe horta de waa dowladda federaalka ahayd federaalka la sheegayona waxa weye waa dowladda dhexe iyo xubnaha federaalku waaba xubne ayay ku taagtaagnayd de kamid yihin puntland iyo galmudug iyo jubbaland iyo south west iyo hirshabeelle kuwaas oo dhan waxaa waxaa waxaa muhiima waxay tahay waddankan wuxuu ku samaysan yahay oo waddan ku yahay oo madaxda madax ku tahay waa dastuur dastuurka iyo shuruucda dalka wixii ka baxsan unbaa la diidan yahay laakiin haddii wuxuu ay ku socdaan sida constitutionku qabo waxay ila tahay jubbaland iyo tukaletoona inaysan oranayni waana la farageliyay laakiin markii ay timaado in dastuurka laga boodo dee faragelintu markaa way imanaysaa haddii aad noo taabato waa maxay qodobka aad isku haysaan haddii aad tihiin guddigii doorashada ee maamul goboleedka jubbaland iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya tusaale ahaan maxaad isku haysataan oo hadda dowladdu ay doonaysaa adinkuna aad ka biyo diidan tihiin hadda waxba iskuma hayno annaga dowladda actually wasaaradda arrimaha gudaha sababtoo ah wax isku kaaya xiraya oo maxaa ku dhaha awoodo ah oon isku haysanaaba ma jiro laakiin annaga waxaan aaminsanahay oan ka sheeganaynaa guddi doorasho ahaan in ay soo saartay mar dowladda shan iyo labaatankii bishii may waxay soo saartay waxay ku magacaawday xadkaaca doorashooyinka dowlad goboleedyada arrintaas waxay gaadhay dowladaha qaarkood dowlad goboleedyada qaarkood inay xiriirka u jaraanba ay dhahaan xiriirka waanu jeedna dowladda sida puntland oo kale galmudug oo kale xilligaas arrintaas meel ay ka ku qoran tahay oo dastuurka dhaxa ay kaga qoran tahay annagu waa ka weynay ciddii ka haysaa ay weynoo sheegaysa annaga waxaanu aanu haynaa sida uu dastuurka dhexe uu sheegayo wuxuu na farayaa inaan ku dhaqanno dastuurka jubbaland ilaa intii formalization laga sameynayo laska waafajinayo dastuurka jubbalandna meel uu ka siinayo wasaaradda federaalka inay doorasho dowlad goboleed ama dowladda jubbaland dowlad goboleedka jubbaland ay soo dhex gasho ma jirto marka waxaanu aragnaa awood aysan lahayn iyo meel aan dayd sharci ahayn in ay kusoo faragelisay arrimihii doorashada ee guddi guddigan uxisaaraa intaan weye wax kale ma jiraan annaga marka waxaanu mar walba aan leenahay waa in la ilaaliyo wixii wixii annagu ka guddi ahaan doorashada dowladda jubbaland dowlad goboleedka jubbaland aan leenahayna waxaanu u baahan nahay in la ilaaliyo si aanu u noqono guddi madax banaan oo faragelinta la daayo intaa way dhegaystaha xiga baan gelaya oo qadka telefoonka ku jira magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna su-aashaada u gudub magacaygu waa maxamed ibraahim oo jooga muqdisho su-aashaydu waxay tahay jubbaland waxaa ka jira cabashooyin badan oo muddo badan soo socday marka cabashooyinkaas waxaa lagu waxaa lagu heshiiyey in toban xubnood oo dheeri ah lagu dari doono xildhibaanada marka loo qeybin doono qabaa'iladii cabashooyinka qabay arrintaas muxuu ka qabaa guddiga ma lagu dari doonaa mise sidii diba loo dhigay sidii hore u dhaaysay midda labaad su-aashaan weydiinaya waxay tahay odayaasha dhaqanka waxaa loo qabtay seminaar seminaarkii loo qabtay waxaa lagu horjinaya in saddex xubnood soo xulaan uu mid yahay kii hore marka haddii kii hore lagu qasbo oo inta lasoo xulo ay dib loo soo celiyo guddiga ay soo celiyaan taasoo oo aan odayaasha u madax banaaneyn marka muxuu guddoomiyuhu ka dhigi karaa haddii in saddex xubnood oo cusub lasoo xulo oo aan ku jiri kii hore walaalkay aad baan usalaamaya u mahadsan yahay walaalow arrinta kadhaa ku saabsan tobanka xubnood oo oo dheeriga ah waxaa waaye dastuurka jubbaland kuma qorna waxay ahayd arrin agreement ama heshiis iyo wax ku saabsan arrin siyaasadeed waxaa arrinta siyaasadeed bay ula jirtaa annaga kolley hadda waxaanu ka shaqaynaynaa waa waa toddobaatan iyo shan xildhibaan oo dastuurka qoraayo waxaa jira dastuurka wuxuu leeyahay xildhibaanada jubbaland waa toddobaatan tiradooda waa toddobaatan iyo shan xildhibaan marka taas ayaanu anagu ka shaqeynaynaa arrimaha kale ee waxa dheeriga ee lagu daraayo waxay u taalaa madaxda timaada ayay u ooli doontaa iyo sidii ay iyagana ku daraan haddii eeyaado lagu daro waana ku doonaad laakiin annaga hadda waxaan dastuurka ku qoray ayaan shaqadana ay ay ay ay xooga saaraysaa arrinta ku saabsan odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka ayaa u madax banaan inay soo xushaan xildhibaanadooda saddexda xubnood waxaa annagu ma keenin xeerka ayay ku qoran tahay nala waasaatay ee doorashgudiga doorashooyinka lagu aasaasay muddo dheerna waa laga hadlaayay xeerkaas walaal lagu aasaasay xeerkaas wuxuu ka yimid waxaa soo berbeskareeyey golaha wasiirada waxaa waxaa waxaa waxaa mariyey maxaan ku dhahay baarlamaanka waxaa digrii kusoo saaray madaxweynaha marka xeerkaas ayaa ayay ku qoran tahay processka sida habka wax loo xulaayo marka cid ku qasbaysa odayga ma jirto hebel laakiin dee beel dhan oo kumanaan qofa saddex qof oo odagu uu ku kalsoon yahay oo kii la arkaba uu uu uu uu ka dhigi karo xildhibaan uu u mateli karo waxaan umalaynaya inuusan beeshis kasoo weynaynin weliba uga eed yaroo maaragtay intuu hal jifo intuu waxsiiyo lagu eedeyn lahaa inuu asagu saddex kasoo gudbiyo oo saddexdaba uu raalli ka yahay ay beesha saddexdaba raalli ka tahay halka maxaan ku dhaha isagana eeb la-aan uu eeb ka saliin isagoo uu midi soo baxo waxaan u malaynayaa inay odaga filiif tahay arrintaasi aysan wax dhiba aysan ku ahayn odayaashana waan ka wada hadalay runtii aad iyo aad bayna ugu qanacsan yihiin qaarkood weliba waxay leeyihiin wax kasta toban qof inaan soo gudbinaa noo raaraan lahayd yaan eebaha uga baxno dadka qaar baa ah, ku doodaya ama aaminsan maadaama eh, xubnaha laydiin soo gudbiyo aad adinku eh, ka dooranaysaan qofkii xildhibaanka noqon lahaa inaad adinkuba leedihiin go-aankii kama dambaysta ahaa oo aad idinku go'aaminaysaan cidda xildhibaan noqonaysa iyo cidda kale
walaalahay intaa muddo dheerna waa laga hadlaayay marka koowaad waa xeer arrintani marka qofkii raba inuu wax ka bedelo de waxay u baahan tahay in baarlamaankii la fariisiyo in xeer dib u galo in amendment lagu soo sameeyo u baahan tahay waa taqaanaan habka shuruucda lagu lagu keenayo habka lagu bedelaba haddaan nahay dad judi independent ah, haddii taa shaki ka jiro hadda qofku waa laga yaabaa inuu arrimahan wax iska weydiiyo laakiin ha musharaxiinta qaarkood baaba eh, shaki ka waxaana- qaba eh, eh, dhexdhexaadnimadiina Soomaaliya madax banaan baan nahay waxaan waxaana leenahay intaa haddaan ku daro waxaan leenahay waxyaaba aan ku kala xulanno oo aan samaynay oo oo ad adag oo oo oo waxaa weeye aan aan dejinay baa jirta oo oo waxaa weeye mark oo eh, darajaad loogu kala siinayo dad- dadka oo marka qof waliba darajo u qoray ugu dambeynta la isugu darayo qofkii ugu darajo ka tahay aan la siinaya waa caddahay adduunkaan la wadaagayna international communitygaan la wadaagayna standard of soomaalida la wadaagayna wax oo aan qarsanayna ma aha waaya eh, qadka telefoonka baan eh, ku laabanayaa dhegeysto kale baa ku jira meesha aad joogto iyo magacaaga ku bilow eh, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso guddoomiyaha guddiga eh, doorashada madaxtinimada jubbaland waa macsan tahay waa niidaan maxamed sharwac jacfar iyo guddoomiyahan waa salaamaya waxaan weydiinayaa guddoomiyaha eh, guddoonka eh, doorashada ee jubbaland eh, waxa ay soo saareen shuruudo laga rabo eh, murashaxa ee u tartamaya eh, xilka madaxtooyada ee jubbaland wixii shuruudaha waxaa ka mid ah qofka murashaxa ah eh, waa in uu marka waxaa la yiri keensadaa ama haystaaba toban xildhibaan meeshan weli lama soo xilin xildhibaanadii doonan lahaa oo waan ognahay murashaxiinta marka eh, axmed mudoobana waxaa la socnaa inuu maanta isdiiwaangeliyay intugu keenay tobanka xildhibaan ee maanta shahaadada aqoonsiga ah ee murashaxnimada uu ku qaatay ee madaxweynaha haatan xilka haya waxaan kala weydiinayaa een, waxaa jirtay in guddigan ee, lala xiriirinayo oo laleeyahay waxay gacan saaran leeyihiin oo meesha keensaday madaxweyne axmed madoobe ilaa kalsooni intee la eg ayay bulshadu ku qabi karaan guddigiina iyo in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal waa tahay waa mahadsan tahay waa- waa aad buu mahadsan yahay aad buu mahadsan yahay waa iska tan oo ah xiriir bayla leeyihiin gacsaan bay leeyihiin waa iska eedayn marka eedina waxay u baahan tahay in la sugo qofka oo oo maaragtay mudaciga laga rabaa inuu inuu inuu inuu inuu sugo marka daliilka isagaan ka rabaa walaalkay meesha gacasaanka aan la leenahay noocuu yahay haday tahay waa waa uu soo uu soo magacaabay dastuurkaa siinaya guddi kasta oo doorashana waa saas oo kale loo soo magacaabaa intaas intaa uma dhaafaayo arrinta ku saabsan eh, doorasha eh, madaxweynaha wuxuu qaatay shahaado walaal shahaado ma qaadanin wuxuu qaatay eh, eh, siday shalay daraadba u qaateen qaarkood ee uga horreeyey maantana gadaashiis kuwa kale u qaateen wuxuu qaatay eh, eh, requirement wixii laga rabay inuu soo buuxiyo eh, ayuu iyo iyo- ayu- ayuu qaatay iyo foomamkii marka kuwan buu qaatay shahaadada markii uu soo dhamaystira waxaas ayuu qaadan doonaa haddii ilaa idhaahdo Eh, ka ka- ka ka ka ka- taasna waa inta oo oo maxaan ku dhahaa eh, eh, ma uusan qaadanin Eh, dhegeysto kale baa qadka ku jira Eh, fadlan magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilow eh, una gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso guddoomiyaha dhegeysta hadday haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad qabto magacaygu waxa weeyaan fikeriya aadan khayre jooga degmada gurcel ee gobolka galgaduud su-aasha aan qabaa waxay tahay intay la egtahay kalsoonida iyo dastuurka iyo cadaaladda lagu qabi karo guddiga doorashada ee jubbaland walaalka waa mahadsan yahay midda koowaad horta kalsoonida annaga hadda bulshada soomaaliyeed haddaan nahay waxyaabihii nagaga tegay dagaalka sokeeya waxaa ugu badan waxa weeye kalsooni darrada oo mushkilad baa inaga haysata ilaa hayadaheen ay la dishina yihiin kalsooni darro ilaa maalin dhowdna waan sheegayay ilaa macalinkii qur-aanka si fiican u akriya la yidhaahdo oo oo dadka imaamkii tujiya aan dhahna yuu yahay kalsooni darradu meelo badan bay inaga gashay horta waxaan qabaa in kalsoonida lasoo ceshado annagu waxa weye taariikhna waan leenahay oo uma soo jirtay oo soo shaqayn jirtay waan nahay xumaanna laguma aqoonin ilahay idankiisna waxaan rajaynayaa inaan haddana aanan xumaan samaynin aanan dulmi gelin marka taas waxaan rabaa inay walaaladay ay ku kalsoonaadaan iyo dadka soomaaliyeed oo dhan Eh, midda labaad oo ah takrisalka annaga eh, xuduudayada eh, ilaa hadda eh, waxaa weye ma ogolaanayno takrifal ma ogolaanayno Eh, waxaa weye wax wax aan sharci ahayn eh, oo aan eh, aan liiga lahayn nama marayo haddana nama marin ilaa iyo haddana nama marin wixii annaga naga baxsanna siduu halka jacfar sheegay de waxa weye de waa lagala xiriiri laakiin annaga inta awoodiyada intaan gacanta ku hayna hadii ilaa yidhaahdo dakalsalma imaana waa tahay su-aal baa jirtay dadku ay aada iskaga weydiinayeen ee shuruudihii aada soo saarteen ee la xiriiray ama laga doonayo qofka ee musharaxa ee u noqonaya ama ee u tartamaya kursiga madaxtinimada ee jubbaland ee qodobka ah in aanu qabin xaas ajnebi ah in badan baad ku soo celcelisay inaad idinku ee, ku dhaqmaysaan dastuurka jubbaland waxaana la leeyahay qodobkaasi kuma jiro dastuurka jubbaland halkee baad ka keenteen walaalow qodobo aan ku jirin baa jira dastuurka jubbaland oo oo oo oo meesha ku jira ayaa jira Eh, qodobadaasi kaa keliya maaha waxaa ka mid ah inay lacag bixiyaan laakiin eh, eh, si guud eh, waxaan rabaa inaan kuu sheego eh, xeer baa jira oo aan ku aas-aasanahay Eh, xeerkaasi wuxuu na siinayaa qodobkiisa q baa ku qoran meeshan wuxuu na siinayaa soo saarida xeerar hadraacyo iyo qoraallo hadeeya habsamin socodka doorashooyinka taa horta waa mid oo waxa weye eh, xeerar inaan soo saarno waa waa waa waa awoodahan ayay kamid tahay midda kale arrintan eh, ku saabsan eh, qofku inuusan ajnabi qabin waa arrin taabanaysa eh, eh, eh, si guud madaxda eh, soomaaliya oo dhan ee qarannimada iyo integrity iyo madax banaanida ayay taabanaysaa adduunka oo dhan ilaa iyo kow iyo toban ee, sh- ee, dastuur iyo xeerar wadamo aan naga fadiynan akhriya saasaa ku qoran puntland oo naga horreysay oo diin ugu dambeysay ah saasaa ku qoran dastuurkeena qarankaa laga helayaa keeni horaan laga layskuma layskuma helayaa waa haysto arrin marka, eh, gudoomiye eh, layskuma eh, haysto waxaa- layskuma haysto qodobkaasi inuu muhiim yahay laakiin eh, waxa laysku haysta waxay tahay eh, kuma qorna dastuurka shuruudaha musharaxa laga doonayana waxay ku cad yihiin dastuurka jubbaland Eh, waxaa waaye shuruudaha oo dhan eh, inta dastuurka ku qoran eh, ma aha kuwo kale ayaanu ku darnay Eh, waxaanan ku sheegay baan ku akriyayba xeerkaana siinaya awooddaas oo oo oo leh waxay awood u leeyihiin soo saaridda xeerar ayuu ka bilaabay marka waa xeer waxaan soo saarnay iyo habraacyo marka eh, xeerka aanu ku shaqayna ayaana siinaya Eh, dalka annagu markaan dhaaranayna waxaanu ku dhaaranay inaan ilaalino oo aanu ku dul shaqayno dastuurka iyo xeerka dalka u yaalla marka xe- xe- ama xeer baanu kasoo qaadanayna ama dastuur baanu kasoo qaadan marka xeer dejinta inaan xeer samayno waxa waaye waa waa waa awoodahanaga oo aan kamid tahay waxaana anaga noola muuqatay inay danta dalka iyo dadkaba inay tahay ayaanu u aragnaa oo mas-uuliyad annagana saaran tahay taas dhegeystaha ugu dambeeya baan eh, furs- fursad siinayaa Eh, fadlan halka aad joogto iyo magacaaga adigoo ku bilaabaya eh, soo gudbi su-aasha aad doonayso inaad weydiiso gudoomiyaha magacay waa shacaib cabdullaahi oo jooga turkiga kana soo jeeda jubbaland gaaraan gobolka geedo qasna degmada beled xaawo su-aashaan weydiinaya eh, mudanaha waxaa weeye en, sidaan ognahay waxaa magaalada kismaayo ka degay maalmo ka hor guddi en, odayaal en, kadibna shalay waxaa ka degay odayaal kale laba qodob en, laba dhinac oo odayaal ah magaalada kismaayo xarunta maamul goboleedka jubbaland ka degay haddaba eh, kalsooni intee leeg ayaa lagu qabi karaa labadaas oday isbarbar socdo maxayse noqon kartaa eh, doorashada jubbaland kabacdi Eh, maxamed eh, mudane axmed waan ognahay toban sano ayuu gobolkaas ka tilinayay maxay eh, muxuu kusoo kordhin karaa haddii dib loo doorto waan ognahay toban sano oo uu ka talinayo deegaankaasi in shan kilomitr uusan dhaafin Ah, arrinta ku saabsan maxaa soo kordhin doontaa eh, waxay ku seenaan lahayd asaga in la weydiiyo Eh, aniga hadda siyaasad siyaasiin siyaasad ka hadli maayo laakiin waxaan ku sheegayaa odayaasha yimid eh, ma jiro laba odayaal isgarab ordaayo meeshaan ma jiro Eh, odayaasha eh, eh, siday odayaasha shalayba sheegayeen annaguna aanu listiga ku haysano eh, odayaasheena reer jubbaland eh, waxaa maqnaa eh, maxaan ku dhahaa eh, eh, eh, eh, laba oday ayaa maqnaa sida iyagu sheegeen shalay bay yimaadeen labada labada odayaasba annagu waan la hadalnay maxaan ku dhahaa ugaas maxamed ugaas xaashi iyo ugaas maxamed eh, ugaas xuseen eh, ugaas maxamed qorane waxaa waaye labadaba xamar bay joogeen labadaba eh, waan la hadalnay inay imaanayaanna way noo ballan qaadeen wayna yimaadeen marka eh, wax odayaal oo isgarab yaacayana eh, ma jiraan labaduba way joogaan processkooda iyo hawshoodii bayna maxaan ku dhahaa bilaabanayaan xildhibaanadayna soo xiranayaan wax fara badan oo ka jira arrintaa annaga aan ognahay ma jiraan su-aasha eh, ugu dambeysa ee aan doonaya inaan aniga ku weydiiyo waxay tahay ma jiraan madax ka socota ee dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo kismaayo iman doona si ay eh, qayb uga noqdaan ama eh, kaalinta iyaga kaga aadan ay eh, uga geystaan doorashada mise sidii dhacdayba doorashadii puntland ee ugu dambeysay eh, marka la gaaro xilliga codaynta amaba uu soo dhowaado waxaad ka mamnuuci doontaan inay ka soo degaan kismaayo madaxda ka socota dowladda federaalk soomaaliya Eh, wasaaradda arrimaha gudaha ee- ee ee dowladda federaalka ay meel eh, ugama banaana eh, doorashooyinka dowlad goboleedyada Eh, wax haba yaraatee waxa waaye meel qodob dastuuri ah iyo xeer toona oo oo sheegaya arrintaa anigu maanan arkin ugu yaraan in ay kor joogtayso oo ay la socoto soo ugama iyadoo ka wasa iya- iyadoo ka wasaarada iyadoo ka wasaarada oo oo oo oo hawl ka qabanaysa ee ee doorashooyinka jubbaland waxaan filayaa meel lama banaano dastuuriyan taas horta waa intaa laakiin annagu hadda ma oranayna ma imaanayaan iyo way imaanayaan iyo waxaasoo dhan ee, maxaan ku dhahaa annaga ma ma oranayno laakiin waxaan u hubaa in aysan eh, kan jubbaland iyo ka qaranka toona meel ku lahayn inay inay inay inay ama ay ay Hataa ayagu inay- ay yimaadaan inay- inay ama kor doorasho joogteeyaan ay hataa ugama karkarayaan ama ama- ama ay imaadaan marka waxaad u dhaqmaysaan oo aad doorashadiina u qabsanaysaan sidii waddan ka madax bannaan oo kale ee dowladda federaalk oo soomaaliya maya sidii uu qabo dastuurka dhexe iyo sida uu qabo dastuurka jubbaland iyo xeerarka jubbaland aad iyo aad baad u mahadsantahay labadooda
dhegaystayaal idinkuna waad mahadsan tihiin waxaa intaa ku eg barnaamijkayagii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aannu kaga hadlaynay doorashada madaxtinimada jubbaland waxaa marti ku ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada madaxtinimada jubbaland xamse cabdi barre oo isagoo kismaayo ku sugan khadka telefoonka kaga qaybgelaya barnaamijka dhegaystayaashii soo wacay ee su'aalaha weydiiyey iyagana waan u mahadcelinayaa intaaynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay jacfar kuukaay oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha inala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haatanna bal aynu u leexno dhinacaya muqdisho guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa wuxuu magacaabay guddi kumeel gaara oo ka kooban shan iyo toban xubnood oo soo diyaariya sharciga doorashada warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa wareegta uu maanta soo saaray ku magacaabay guddi kumeel gaara oo soo diyaariya sharciga doorashooyinka qaranka kaasoo dhowaan akhrintiisa koowaad ay mariyeen xildhibaanada baarlamanka federaalka sida aad la socotaan shacabka soomaaliyeed waxay naga sugayaan sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka doorasho xor ah oo hufan sida aad la socotaan xukuumadda soomaaliyeed waxay noo soo gudbisay sharcigii doorashooyinka sidaa awgeed si baarlamanka waajibaadkiisa uu u guto maanta waxaan magacownay guddi kumeel gaara oo ka kooban shan iyo toban xubnood guddiga maanta la magacaabay ayaa qaarkood ka mid ah xubnaha guddiyada joogtada ee baarlamanka federaalka xogyaha guud ee baarlamanka soomaaliya cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa saxaafadda u akhriyay xubnaha guddiga kumeel gaarka ee uu magacaabay guddoomiyaha baarlamanka si ay uga soo shaqeeyaan sharciga doorashooyinka qaranka kow xildhibaan shariif sheekhuna maye laba xildhibaan khaalid macow cabdiqaadir saddex xildhibaan cabdiwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif afar xildhibaan aamina cabdi maxamed shan xildhibaan cabdilaahi abuukar xaaji lix xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed toddoba xildhibaan axmed xaaji maxamed cabdi taaw sideed xildhibaan cabdicasiis maxamed maxamuud qambe xildhibaan doctor cilmi maxamuud nuur toban xildhibaan cabdifataax qaasim maxamuud kow iyo toban xildhibaan cabdiqaadir maxamed nuur siisi labiyo toban xildhibaan iimaan cabdulaahi cali saddexiyo toban xildhibaan sahre cabdiqaadir cabdiraxmaan afariyo toban xildhibaan maxamed cumar caymow shaniyo toban xildhibaan mustafa sheekh cali dhuxulow xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayaa lagu wadaa inkastoo aan weli la cayimin inay misano galaan fasaxoodii dastuuriga ahaa maadaama waqti xileedkii kalfadhiga shanaad ee baarlamanka uu ku ekaa shan iyo tobankii bishan juulaay ee aynu ku jirno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waxaa magaalada hargeysa ka furantay carwada caalamiga ee bugaagta taasoo noqonaysa carwadii labitobanaad oo xiriir ah oo lagu qabto magaalada hargeysa sanad kasta warbixin arrintaa ku saabsan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
waxaa magaalada hargeysa ka furantay carwada caalamiga ee bandhiga bugaagta taasi oo ay ka soo qayb galeen saddex iyo labaatan waddan iyo wakiilada waxaa munaasibadda furitaankeeda ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan diblomaasiyiin qorayaal suugaanyahano halabuuro cilmi baarayaal iyo dadweyne kale oo marti sharaf ku ahaa doctor jaamac muuse jaamac oo ah guddoomiyaha xarunta dhaqanka hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyey laba wax baa inagu cusbo waa dalka inoo martida ah iyo mawduuca laga hadlaayo waxaa aada u qurux badan oo aan jecelahayn idinla wadaago sanadkan waxaa inoo martaya dalka la yidhaahdo masar dalka masar waxay kaga duwan tahay dalalkii hore ee afrikaanka ahaa aynu soo marti qaadi jirnay dhowr arrimood waa kow waa dal ah caraba oo af carabi ku hadlaya waa dal islaamu badan oo ay xidhiir kale inaga dhexeeyo laakiin waxaa intaasoo dhan kasii muhiimsan waa dal xidhiir qoto dheer uu somaliland iyo egypti ka dhexeeyo badda cas xagga sare ay ka saaran yihiin iyagoo halkay kasoo bilaabanto badda cas halkay ku dhammaata baynu inagu degannahay marka xidhiirka ilaa faraaciintiisoo taxnaa wuxuu muujiyey xiise iyo kalgacal iyo walaaltinimo ka duwan sanadihii hore aynu soo marti qaadi jirnay dalal kale afrikaanka marka taasi waa wax cusub runtii oo aada weyn oo laga dareemay talabaad ee cusub waxa weeyaan mawduuca sanad kasta mawduuc baynu qaadanaa mawduuca sanadkani waa wada noolaanshaha waxaa afka ingiriiska lagu dhahdo coexistence so dhowrsi baa loo turjumay laakiin kii laysku raacay wuxuu noqday wada noolaanshaha waxay muujinaysaa ka muuqata dhalinyarada halkan wada joogta hadday noqoto gudaheena hadday noqoto somalilan africa hadday noqoto iyo adduunyadaba sidii loo heli lahaa in la wada noolaado oo qolo kastaaba iyadoo oo faraxsan nolosheeda xaqeeda xuquuqdeeda waxay leedahay iyadoo hesha oo u noolaato oo aanay ku noqonin noloshoodu inay qaybta kale kasoo horjeedaa dhimato oo ay dhaawacanto marka labadaa mawduuc ee israacay oo ah sanadka dalkaynagu cusub iyo mawduuca sanadka culayse fara badan ayay keentay oo ah tirada dadka kasoo qaybgelaya khadra waxaad gaadhnay yool aan hore aanu gaadhin oo ah in labiyo sagaashan qof oo dibadda ka imanaya ay kasoo qayb galaan labiyo toddobaatan ka midihii waxay marti u yihiin xarunta iyo bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa labaatanka kale waxa weyaan dad iyagu keligood yimi ama ha noqdaan wariyayaal ama ha noqdaan dad uun usoo booqday inay ka qayb galaan oo ah dham intaa aan kuu sheegayana waa dad aan midna aanu soomaaliya originkiisa ahayn iyo dalalkay ka imanayaan taxiisahale waxa weeyaan iyana nagu cusubay waxaa kasoo qayb galay saddex iyo labaatan dal safiirka midooda yurub wuu ila kaftamo wuxuu yidhi saddex labaatan dal keliya maahe marka annagana laguma daro ila anigu waxaan mas-uul ka ahay lix iyo labaatan dal oo kale konton baanu noqonaynaa buu yidhi marka aad bay u xiisa badan tahay tirada dalalka waad aragtay calamaanta ku horyaala dalal dr jaamac muuse jaamac ayaa geesta kale waxa uu sawir ka bixiyey ujeeddada ugu muhiimsan ee dadkaasi isugu keenaan laba arrimood mid waxa weeyaan qaranka oo dhan iyo ummadda oo dhan in labiyo sagaashanka qof iyo inta kale imarsatay in naga noqoto ay inoo noqdaan safiiro oo ay qaadanayo yidhaahdaan dhul qurux badan oo afrika ka tirsan oo wanaag iyo buug lagu hayo oo farxadi taalabaanu ka nimi dabadeedna wejiga cusube nasiib darrada ay dabadda u baxay in meel xunuun ay tahay geeska afrika oo dhami horta taasi waa mid muhiima talabaad waxa weeyaan dhallinyaradu waxay heleen meel ay isku cabiraan xalay haddaad arki lahayd wixii halkan ka dhacay dad badani way ilmeeyeen allaha u naxariiste hodanaalayay nintii maalintii dhaweyd inaga geeriyootay ayaa dhalinyaro qaar ka mid yihi sameeyeen sawir gamceed ay kaga sheekeynayaan taarikhdeeda waa caruur yaryaroo labaatan iyo labaalaatan jira sida ay u cabireen fikirkooda iyo paintka ay sameeyeen tacajub ay ku keenayaan marka qof kasta oo dhalinyaro ah oo ay in ku jirto hibo
warbixintaasi waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakule waxaana ku sabsanayd caruurada caalamiga ee bandhig abuwaagta oo hargeysa lagu qabtay haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax caliidajaawaag
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal ifka meeluu ka joogaba aadanuhu waa ducaystaa siyaabo kala duwan ayuu u ducaystaa caqiido kasta ha rumaysnaadee intuu gacmaha kor u taagto ama u jilba jabsado ayuu ducaystaa markuu nafta u yaabo wuu ducaystaa wax markaas ka maqan oo uu baahi u qabo inuu helo waa u ducaystaa dhibaato uu kolkaas la liitaa inay ka faydanto ayuu u ducaystaa mid ku soo fool leh in barbar laga mariyana waa u ducaystaa qoyskii soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa labiyo tobankii biloodba mar buu ducaysan jiray oo dadka iyo xoolahaba u xirsi xiran jiray taasna waxay u kaashan jireen wadaadada mid ama ka badan inta loo yeedho oo wan ama sabeen loo loogo ayaa laga ducaysan jiray iyada oo la aaminsanaa marba haddii kitaabka eebbe uu kolkasho ugu jiro in ducadooda ama ducadiisa samada laga aqbalayo weliba wadaad oo dhan ma ahayne waxay door bidi jireen xaaraan madaaraha inta sabanno hore lagu allabariyey la isu sheegay inuu tafku khayro yahay oo allowdiisu aysan dhulka dhicin sanadka ka sokow waxaa laga ducaysan jiray gabyaaga oo isaga qudhiisa ay rumaysnaayeen in ducadiisa iyo habaarkiisaba degdeg loo aqbalayo mararka qaarkoodna intaan wadaadkuba ducayn ayaa hadduu meesha joogo isaga la weydiisan jiray inuu duceeyo siday u badnaydna labadooda mid waliba isaga ayaa isku filaa oo lafihiisa u ducaysan jiray ama xubnaha reerkiisa u ducayn jiray aan marka hore tusaale idinka siiyo maanseyahanadii lafahooda maansada ugu ducaystay midkood lana oran jiray xariir aadan beri ayaa ninkaas waxaa la soo gudboonaatay dhibaato aada u culus si aanu carabaabin inkastoo aanu hubinna aanu malaynayo inuu ahaa cudur daashaday oo dabin lagala tacaali waayey markaas buu xagga eebbe inta u jeestay geeraar ku beriyey isaga oo marka hore awooddiisa qiraaya taasoo uga muuqatay isaga xariira oogadiisa siduu u sameeyey ee haddana isugu dheelitiray iyo xubnaha jirkiisa tu walba siduu ugu qaybiyey howl noloshiisa lama horaan u ah labada meelis ee ducada ah intuusan u gudbinse wuxuu eebbe uga mahadnaqayaa inuu siiyey lugaha uu ku socdo gacmaha uu wax ku qabsado indhaha uu wax ku arko dhagaha uu wax ku maqlo hanaankiisa neef mareenka carabka uu wax ku dhadhamiyo iyo caloosha cunnada u kaydisa dabadeedna markuu intaa isugu rakibay nafta ku afuufay wuxuu yidhi dhammidiiba jidhkayga allii dhooba ka uumaye dhisaye isku joojaye isku dheelli u diidayow dhibta aan qaba caawa dhaqsa iiga dulqaad cagta aan dhulka saariyo lugahan ku dhaqaaqiyo gacmahoo dhab wax siiyiyo dhaayahaa wax arkaayiyo dhawaaqaan ku hadlaayo dhagaha qabanayiyo dhabbada neeftu marayso ee hadba ay dhanu qaadiyo dhuubanow carabkayga dhuunigaa aan cunaayiyo dhanaraanka karuurkiyo dhayda xoorka macaan leh dhadhankooda u qaybsan dhitadaydiyo kaydka calooshaan dhiganayiyo dhinaca aan u jiifiyo dhammidiiba jidhkayga allii dhooba ka uumaye dhisaye isku joojaye isku dheelli u diidaye intii uu naf ku dheehay dhaqaajee socodsiiyayow dhibta aan qaba caawa dhaqsa iga dulqaad tusaalaha labaadna waa marka ay maansayahanadu tixahooda ugu duceeyaan qof dhiban oo ka mid a xubnaha reerkiisa sida ooridiisa warasadiisa xigaalkiisa ama cid walboo kale oo si aad a ugu dheer allaha u naxariistay sayd maxamed cabdilla xasan ayaa allihiis tix gaaban ku bariyey isaga oo markaas la murugeysnaa xanuun ku dhacay maryamo shaqa cismaan oo sida la sheegay ahayd haweenkii uu guursaday tuu ugu jeclaa waxay ahayd qof isaga u roonayd howlaha daraawiishtana si firfircoon uga qayb qaadan jirtay gaar ahaan teelada iyo taakulada ciidamada markaas buu habeen gelinkii dambe inta salmugii u fadhiistay u duceeyey wuxuu yidhi allahayow macbuudow adaan kuu miskiin ahayee muraadkii aan leeyahay adaan kuu micinsadayee allahayow maryamo noogu sahal maalig baa tahay muslim hooyadiisay ahayd meelu joogaba eh kun lag oo muhaajirana waa mahurahoodii iyo eebow maryamo noogu sahal maalig baa tahay martidiiyo manqada reerka iyo maatadiiyo xaaska mudanaha oo idil qoftaa muusin u ahayde eebow maryamo noogu sahal maalig baa tahay wuxuu ahaa xanuun daran oo loo maleeyey inaysan ka kici doonin hase ahatee siday daraawiisho ku warrantay ducadii saygeeda kadib ay ka durdurisay tusaalaha saddexaadna waa marka maanseyahanku qolada uu ka dhashay gabay ama geeraar ugu duceeyo taasna aan u soo qaato tix gaaban oo allaha u naxariistee laga hayo faarax nuur gabyaagii weynaa isla markaasna ahaa hogaamiye col iyo nabadba arrimaha tolka goornoolba u taagan waxaa la yidhi qolo ay col ahaayeen oo dagaallo badani dhex mareen ayay markii dambe degaan ahaan ku kala fogaadeen hase ahaatee tallaabadaas qoladii faarax kuma ay badbaadin awrtiradeeda boqol iyo dheeraad lagu sheegay oo safar ah hargeysana inta cunno looga soo raray soo laabad ah ayaa waxaa waddada u galay rag ka mid ah qoladii ay colka ahaayeen laba nin oo keliya ayaa wadaye iyagiina waa dileen safarkiina way dhaceen faarax nuur oo dhacaas ka cayl qaba qoladiisuna ay ka guurtay iyaga iyo kuwii ay colka ahaayeen dhulkii ay dagaaladu ku dhex mari jireen ayaa maalintii dambe dhaan ay lahaayeen oo dhaboola qareelka la yidhaahdo u soo arooray afka loo dhigta dabadeedna isaga oo arrimahaas liqi karina ayuu malahayga wuxuu isweydiiyey oo rag allow reer hebel haddaan u daldaayey haddaan uga tegay dhulkii daaqa wanaagsan lahaa ee geelu ku tarmi ogaa haddaan dhaboola ka soo jeestay rag allow maxaa idaba dhigay kolkaas buu geeraarkan gaaban ee soo socda ku ducaystay isaga oo eebbaweyne ka baryaaya waa laga gardaran yahay in qoladiisa uu u heliyo wuxuu yidhi dooxadii dhitahaisiyo gaaroodo dhatacoobiyo afmeer dhuubka ku yaaliyo halkuu geel ku dhaqmaayiyo dhulkii seesha lahaa aniga uga dhaqaaqaye hadday maanta dhaboola igu dhowranayaan ilaahow dhabarkaagiyo wadnahaaga dhexdiisiyo dhuuntaadaan ku jira duco ka gaaban oo haddana ka xeel dheeri weligaan ku soo martay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaha haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo diyaariyey cabdulqaadir samakaab
aan ku bilownay ciyaaryahan gareth bell oo u ciyaara kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaa ku sii dhowaanaya inuu isaga tago kooxdaasi isagoo lala xidhiirinayo kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin tottenham manchester united iyo bayer munikh arrintan ayaa soo baxday tan iyo intii uu kooxda real madrid dib ugu soo laabtay tababare zidaan oo aan la dhacsanayn hannaanka ciyaareed ee gareth bell zidaan oo guulo wax ku ool ah la gaaray waayihiisii ugu horreeyey ee tababarnimo ee kooxda real madrid ka hor inta uusan shaqada isaga tegin ayaa kursiga kaydka dhigay gareth bell isagoo ka doorbiday laacibinta kale ah isco alcron iyo marco asensio soo laabashada tababare zidaan iyo laacibkan oo ka warhaya inuusan ku jiri doonin qorshaha koowaad ee tababare sidaan oo uu noqon doono dooqa labaad ee kooxda ayaan qarsanin dareenkiisa waxaana uu kooxdiisa ka dalbaday ballanqaad hubanti ka dhigaya inuu safka koowaad ee kooxda ka mid noqdo haddii kalena uu albaabka ka degi doono laakiin real madrid ayaa ku qasban inay fuliso go'aanka tababare zidaan oo aan hadda doonayn ciyaaryahan beel maadaama soo laabashada zidaan ay shuruudo adag ku xirnaayeen tallaabadan uu doonayo inuu kaydka ku dhigo gareth beel ama uu kooxda ka diro iyo inaan lagu faragelinin shaqadiisa ayaana qayb ka ah shuruudaha uu kula heshiiyey kooxda real madrid markii uu dib ugu soo laabanayey hase ahaatee real madrid ma doonayso in qiimo lacageed oo hooseeya ay ku iibiso laacibkan oo boqol milyan oo yuuro ugu fadhiya sidoo kalena ka mid ah xidigaha ugu qaaliisan taariikhda kubadda cagta waxayna doonaysaa in ugu yaraan siddeetan milyan oo yuuro ay ku helaan laakiin kooxaha doonaya oo ay ka mid yihiin manchester united bayer munikh iyo tottenham ayaan midkoodna doonayn inay bixiyaan wax u dhow qiimaha ay real madrid ku doonayso in looga iibsado waxaana intaasi sii dheer mushaarka qaaliga ah ee uu hadda kooxda ka qaato oo kooxahaasi aysan doonayn inay bixiyaan kooxahan ayaa doonaya inay ka faa'iidaystaan duruufaha adag ee kala haysta gareth bell iyo kooxdiisa real madrid ayaa doonaysa in xitaa amaah ay ku dirto laacibka si mushaarkiisa qaaliga ah ay koox kale u dabarto si la mid ah sidii kal horeba ay ku sameeyeen ciyaaryahan hames rodrigas oo bayer munikh amaah ku jooga ama inay iska iibiso haddii ay ku hesho qiimo macquul ah laakiin beel ayaa naf ahaantiisa ku qasban inuu dhimo mushaarkiisa haddii uu doonayo inuu ka tago real madrid sababtoo ah ma jirto koox doonaysa inay bixiso mushaarkiisa qaaliga ah marka laga reebo kooxda manchester united inkastoo tababaraha manchester united oliganer solsha uu doonayo markan in kooxdiisa mustaqbalka uu ku dhiso ciyaartoy da'yar oo qiimo hoose ugu fadhiya halkii uu soo iibsan lahaa xidigo waaweyn oo qab iyo isla weyni ka dhex abuuri kara qolka labiska ee kooxda taasoo badanaa masiibo ku noqota kooxaha waaweyn wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
samakaab ayuu kaasi ah dhegeystayaal idaacaddeenii fiidnimona intaas ayaan kusoo gebgabaynaynaa heesta fanaaniinta ikraan caraale iyo cabdi holland ayaan kusoo gebgabaynaynaa anigi iyo haaruun macruuf waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo